kulankani ay golaha wasiirada ee dowladda hirshabeelle ay ku qaateen magaalada jowhar ayaa waxaa shir gudoominayey madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe kaa oo ay xaadireen shan iyo labaatan wasiir oo ka tirsan golaha wasiirada ee hirshabeelle islamarkaana ay dood ka qaadanayeen hindis sharciyeed ku saabsanaa dowladda hoose ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle saddex iyo labaatan ka mid a ay ansixiyeen sida uu ku dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe maanta waxaan u fadhiilay hindiisa sharciyeed dowladaha hoose ee dowlad goboleedka hirshabeelle oo ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose waxaa fadhiyey golaha wasiirada shan iyo labaatan wasiiraa fadhiday labaatan iyo saddex waa oggolaadeen in loo gudbiyo baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle laba qofna waa diiday sidaas ayuu ansax ku yahay hindiisa sharciyeedka wasaaradda arrimaha gudaha ay noo soo gudbiso dowlada hoose dhinaca kale maxamed cali caadle oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in hindisahani ay maanta meelmariyeen golaha wasiirada ee hirshabeelle sidoo kale uu u gudbin doono aqalka baarlamaanka hirshabeelle gashay halkan oo noo suuro gashay in aan ansixinno hindisa sharciyeedkii lagu dhisaayey golihii deegaanka ama dowladaha hoose hindisasharciyeedkaas ayaa noo suuro galay maanta inaan halkan ku ansixinno oo golaha wasiirada aan hor keenay ma aragtay muddo laga joogo dhowr toban maalmood oo la soo akhriyey maantana halkan waxaa noogu suuro gashay in la ansixiyo sidaas ayuu ku ansaxay maanta insha allahu tacaala waxaan u gudbin doonaa haddii ilaahay ka raali naqdo golaha baarlamaanka si ay u ansixiyaan ayaguna haddii ilahay ka raali naqdo markii golaha baarlamaanka ansixiyaan ayuuna sharci noqon doonaa haddii ilahay raado meel aad u fiican ayay marayaan waxay sugayeen kaliya in hindisa sharciyaadkan in la ansixiyo ayay sugayaan haddii ilaahay ka raali naqdo markii la ansixiyo shan degmo ayaa diyaara oo hore laga dhisi doona haddii ilaaha yidhaahdo afar ayaa u diyaarsaneeday haddana midaan ku soo darnay safarka hadda noogu dambeeyey waxay noqon doonaan degmada jowhar iyo degmada warshiikh iyo degmada buulobarde iyo degmada la yidhaahdo beledweyne afartaas degma ayaa horay u diyaarsaneeday safarka hadda iigu dambeeyey oo toddobaadkii taga ayaa golaha wasiirada ee hirshabeelle waxaa ajendooyin kala duwan u soo gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba tan maaliyadda ee hirshabeelle iyadoona maanta ay si rasmi u meelmariyeen hindisihii wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabeelle ay u soo gudbisay golaha wasiirada